waxaa saakay ka furmaya dhismaha tiyaatarka qaranka carwada buugaagta muqdisho oo lagu wada inay kasoo qayb galaan aqoon-yahanka soomaaliyeed dhallinyarada iyo bahda waxbarashada dalka iyadoo lagu soo bandhigi doono buugaag kala duwan iyo doodo cilmi ah oo inta badan diiradda lagu saari doono aqoonta iyo sida bulshada soomaaliyeed loo kobcin lahaa kasmadooda aqooneed inta badan shacabka ku nool muqdisho gaar ahaan bahda wax akhrisa ayaa qorsheynaya in carwadan oo dhowr maalin socon doonta ay ka qayb galaan agaasimaha carwada bandhigga buugaagta muqdisho sheekh maxamed diini ayaa v o e da tafaasiil ka siiyey waxyaabaha sanadkan sida gaarka ah diiradda loogu saari doono
sanadkan waxaa diiradda carwada bugaagta muqdisho ay saari doontaa aasaaska akhriska khaasatan akhriska aan waxbarashada iskuuliga oho waajibka ahayn dhaqankaas in la baraarujiyo oo la baahiyo oo akhrisku uu noqdo wax damaanshaad iyo si raaxa leh qofka uu maskaxdiisa u baro waa ta koobaad talabaad waa baraarujin cilmi baaris baahsan oo mawaadiic kala duwan soomaalidu inay samayso umuuraha soomaaliya iyo soomaalidaba haysta ay ka samayso si cilmiyeysan markaas wax walba oo fudud iyo wax walba oo adagba looga doodo si caafimaad leh oo ku salaysan cilmi ka yimid cilmi baaris iyo daraasaad sheekh maxamed diini muxuu yahay hadafka dhow iyo kan fog ee carwada bugaagta muqdisho laga leeyahay iyo yoolka aad tiigsanaysaan mustaqbalka kow in la fududeeyo tubta helidda bugaagta oo baahsanaata oo meel walba laga helo cid walibaana ay hesho dhaqan dhaqaale iyo dabaqad bulsho ay ku jirto iyadoon loo fiirinayn sidoo kale yoolku waa in maktabada guud la kobciyo meelo aysan ka dhisnayn laga dhiso la taageero wax walba oo lagu taageeri karo dadyow waayahan dhallinyaraba ha u badnaadaane inay deegamadooda maktaba maktabada guud ka dhisaan wixii bugaag loogu tabaruci karana carwada bugaagta muqdisho looga aruuriyo talabaad waa in la xoojiyo dadaalada tayeynta waxbarashada soomaaliya oo idil oo markaas lala falgalo dadka mas-uuliyiinta ah ee kasoo qayb gala carwada bugaagta muqdisho tan u dambeysa oo ah yoolku in sawir qurux badan uu ka baxo muqdisho iyo dalkaba sawir ku salaysan akhris iyo buug iyo dhigaal iyo qoraal iyo aqoon qeybna ay ka noqoto dib u dhiska soomaaliyada cusub
sanadkan sidaad tilmaanteen waxa uu noqonayaa kii toddobaad ee carwada bugaagta muqdisho lagu qabta caasimada soomaaliya sanadkan muxuu uga bedelan yahay sanadihii horey loo qabtay marka loo eego mashaakiladii caalamka ka jiray iyo wixii aada la kulanteen bal haddii aad tafaasiil ka bixiso sanadkan wuxuu uga bedelan uga bedelan yahay sanadihii dhowrka ah ee lasoo dhaafay waa markii koowaad ilaa iyo laga soo bilaabo laba kun iyo sagaal iyo tobankii carwadii weyneyd ee la yaqaanay wixii laba kun iyo sagaal iyo toban iyo ka horeeyeyba aan dib ugu soo noqonayno dib u dhacaas ama hoos u dhacaas oo uu keenay cudurkii covidka ahaa oo laba sano si baahsan aan loo qaban kuwa kookooban oo yaryar ayay ahayn wixii la qaban jiray labo luuqadda carabiga oo ilaa iyo toban qoraa oo soomaali iyo ajaanibba isugu jirta sanadkan ay qeyb ka yihiin soo bandhigayaasha ka qayb qaadan doona carwada bugaagta muqdisho iyo tan u dambeysa oo ah in tiyaatarka markii ugu horeysay carwadu ay ka dhacayso waa sanadkii toddobaad oo caasimada lagu qabanayo carwada bugaagta muqdisho waxayna muqdisho book fair ay kusoo aadeysaa xilli waxbarashada dalka ay xowli ku socoto sidoo kalena ay kordhayaan dhalinta waxqora iyo kuwa daraasadaha sameeya cabdilcasiis barrow v o a muqdisho